barnaamijka dhallinyarada maanta
wacan oo wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington kusoo dhowaada idaacadda duhurnimo idinkaga imaanaysa laanta afka soomaaliga v o a adinka oo ka dhegaysanaya mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka laba iyo labaatanka iyo koob iyo soddonka mitirban iyo sidoo kale qaar ka mid a fm-yada geeska afrika
waa duhur axad ah bisha meyna waa shan iyo toban sanadka labada kun iyo lix iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan si wada jira idinkala socodsiinaya caashe ibraahin aadan caashe cuud iyo anoo ah ismaaciil xuseen farjar
qodobadan idin haynana waxaa ka mid a silsiladii dhalanteed waxaad maqasheen toddobaadkii hore cabdi oo ah wiil dhallinyaro ah oo tahriibay waxaa la isweydiinayay talow maxaa ku kalifay hase ahaatee waxaa soo hada- waxaa soo gabayday gabar tiri anigaa diray wiilkaagii dheegee geygani ka dheelmaday anoo dhowr sanaa idhi cabdiyow dhaqaaqo dul shisheeye aado adduun dooro soo dhuro kor haddaan dhulkeennii dhaxalaa baleeyayo handi dhaanta kuu oo
haddii ay inantaasi sidaa tidhi cabdi wuxuu ku sugan yahay badweyn mawjadaha ayaa dhinacyo kala duwan kaga soo dhacaya haatanna waayaha ayaa ururun sheegay wuxuuna leeyahay cabdi dhawarshad ciilkii murugaa dhammayso sida dhuxul madooga tala way ka dhabaqdo dhaayuhu ilmada qube dhabtii hooyadiisiyo dhimcaduu dhex joogiya dheragya lamaantii xusuusaha ku dheera isagoo dhurmaayuu dhiila oyga quustaah dhowr eray ku sii yidhi dhubcay hooyadeeyey intayaabahayow iftoan ka dheelmaday aakhirana waxmaan dhigan dhinaca heesaha dabacsanna ah barnaamijka kama marna
haddii aan ismoo ka aarsan laa ayahaa dambiyo rajaneegaya eed waxaad fashayna ubadkan dhallaan ku ilaawaya ragannimo ilaah ani ii dhashan kugu arxama layskama heesaan maqli jire aad iyo aad qodobadaas iyo kuwa qodobo kaleba waxaad kaga bogan doontaan barnaamijka dhallinyarada maanta marka horese kusoo dhowaada qodobadii wararka dunida ugu doorka roona ogayaha arrimaha dibadda ee dalkan maraykanka john kerry ayaa tegey dalka sacuudiga isaga oo dalkaas kala hadli doona weji cusub oo xal loogu raadinayo xiisadda ka taagan dalalka syriya libiya iyo yemen kerry ayaa la kulmay mas-uuliyiinta sacuudiga oo uu ku jiro boqor salmaan iyaga oo ka wada hadlay khilaafaadka gobolka ka taagan kulanadan kadib waxaa la filayaa in kerry uu u duulo vienna si isaga iyo wasiirka arrimaha dibadda ee talyaanigu ay u guddoomiyaan shir ay ka qaybgalayaan wasiiro kala duwan oo looga hadlayo ammaanka iyo sidii loo taageeri lahaa xukuumadda cusub ee dalka syriya
booliska dalka bangaladesh ayaa sheegaya inay xireen qof xag jir ah oo looga shaki qabo inuu ku lug lahaa dil si xun u dhacay oo loo geystay qof u ololeeya nimanka isdamca iyo saaxiibkii ninka la dilay oo magaciisu yahay xulhaas manaan oo ahaa tifaftiraha wargeys ay leeyihiin nimanka damacu kala galo ee dalka bangaladesh iyo saaxiibkii tani oo isna ahaa nin u ololeeya kooxdaasi ayay bishii hore lix nin oo baangado ku hubaysan iyo qoryo waxay ugu dhaceen hoyga ay deganaayeen manaan ayaa sidoo kale u shaqaynayay hay-adda horumarinta deeqaha caalamiga ah ee maraykanka ee u s a mar kale duhur wanaagsan meel kastood naga maqlaysaan waxaad la socotaan barnaamijka dhallinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga v o ismaaciilow d- qaybo yaryar ayaan ka dhagaysana goor dhoweyd een, barnaamijka hibada iyo hal abuurka marka gabdhihi waxay leeyihiin lacagaha la soo dhuro waa inaad jannaale soo noqota waa waxay shal hibe ka sheekeynaysa waa inaad lacag soo dhurtaa oo oo kadib adoo diyaarsan oo xoogaa jeebkaagu burbuuran yahaad soo noqota laakiin mawjadaha ka sokeeya sama muujadii horta marka hore way fududahay go-aanka in la qaato Hay.
way dhe duruufaha iyo waayaha xalit waxaan daawanayay muuqaal yar oo ay iska soo duubeen dhalinyaro badweynta ku sugan hay badda ayaa waxaa lagu la'aa muddo shan iyo toban maalmood ah hay
shan iyo toban maalmood iyada waa laga quustay marka marka iyagaa iska soo filim duubay markii laga quustay iyaga qudhoodinta hore geerisug bay ahaayeen way isdhiibeen way isdhiibeen hay waad garanaysaa muddo shan iyo toban maalmood oo Ood bad ku jir- badweynta oo ay lumeen oo cid kuu maqanaysan jirin markii ay arkeen markab marka markab talyaaniga isay sheegayeen baa marka usoo dhawaaday Ay.
oo iyo diyaarad buu usoo diray marka markay rajadii arkeen ayay muuqaal iska duubeen Ay.
marka waxay kaga sheekeynayeen nolosha iyo say ugu soo noqoto waxaad moodaa sheekadan iminka ay ku- silsiladu ku socoto Ah, iyo dhalinyaradaasi halka ay ku sugnaayeen labadu inay iswaafaqayso markaasay waxay leeyihiin waxay fariin u dirayaan markaa saaxiibadoodii kale ay leeyihin warbahash sidaan maanaan moodayn badda iyo mawjadaha iyo war bad- baddu igu soo orod maahee waa in barnaamijka dhalinyarada maanta ismaaciil oo la gaarsiiy iyagoo badweynta jooga ay soo hadlaan oo kuwa beriga jooga ee markabkaa u baxbaxsanaya aad iyo ee aad muuqaaladaa u diraan markaasay leeyihiin dee halkay ku sugan yihiin markaad aragtid waxay ka sheekeynayaan kuley war quus baanu joognay iminkaa naftiina soo gashay marka waad dhimanaysaa intaad dhimatid badweynta markaad geshid ayaad dib u soo noolaanay waa tahay barnaamijkan u soo noqonna hibada iyo halabuurka ismaaciil xuseen farjar waa kan
kulanti wacan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkeennii hibada iyo hal abuurka waxaadna ku maqli doontaan silsiladii dhalanteed toddobaadkii hore sheekadu waxay noo joogtay iyada oo la helayo suugaan kala duwan oo ka imanaysa dhallinyaro tahriibtay iyo waalidkooda kuwaas oo sawir ka bixinaya badda iyo waayaha ay ku sugan yihiin waxaa intaas dheeraa in dhallinyarada lafteedu ay geeri ama in doonyaha lagu dhintay ay soo sheegayeen haddaba toddobaadkanna waxaa sare u kacay murugada laga qabo dhacdooyinka noocan oo kale ah aan ku bilownay mid ka mid a waalidka uu ubadkoodu tahriibay oo uu doontaa saaraa ayaa maanso dareen leh soo tirisay waa layla cali faarax ayaa maansadaasi inala socodsiinaysa wiilkaygii dhuuxow dhiiggii laftaydow dheegii layga jeexow dhaayahaygii nuurkow dheemankii iftiinkee ii dhiibay mawlow dhegahayga maqalkiyo araguba dhankaygii hooyo way dhitinayaan dharaartaan ku qaadee dhexday lagugu beeree dhibic biyaah iyo dhiig wasladii iyo dhammayskii dhaqaaqaagii uurkiyo dheefshiidkaad ku noolayd fooshiyo dhashaadii dhabku qabashadaydan kuu dhigay horaadkiyo dhaydan kugu canqariyo dhabarqaadistaydii kobcintaadii dheerayd dhaqaaq barashadaadii iyo dhawaqa weedhaha dhihitaan hadaaqiyo farxad dhalalogaygii dhunkashadii dhunkashadii kalgacalkee dhabanka iyo jaahiyo dhowrsanaan barbaartiyo dhismihii akhlaaqdiyo aqoontii laguu dhigay qayrkii ha dhaafiyo dherigelintan kuu galay tacabkay dhammaantii dhalanteed adduun iyo malur iyo dhunkaalba qalbi dhaawacaygiyo dhimirkoon ku waayiyo dhaxalkiiba mahoogbaa miyaan dhiilla uun sugi curadkaygii dheegow anoo kugu dhadhabayo dhinacaaga joogo ha dhicin ha jabinlaad iga dhaafta sheedood dhuumaa la socotee maxaad ii cidlayn maxaad iiga dheeraan dhammow ii cidlaysood hooyo dhabarka ii jabin maxaa kaa dhaqaajee kaa diray dhulkeennii bal maxaa ku dhoofshee dhalandhool haraad iyo ku dhex dhigay masiibada ifku waa dharaaree yaa luxudkayay dhigi bilihiyo dhowaanahan aanan maqal dhawaaqa dhuuni ha ii dambeeye biyuhuba ma dhaafaan dhuuntii ii bannaanayd dhabankaygii doorsoon irbadu waan ka dhuubnahay maantana dhagaysto v o e warkeed dhamay dhambaalkay sideenbaa dhiiggayga kiciyo badda dhumucda weyneed dhex jibaaxanaysiyo dhibta aad la daristiyo catowgiyo dhanqalankii dhalan roge naftaydo doorsoomay oo dhacay dhimashadu xaq weeye iga soo dhowayso adaa sababta dhaliyo ma dhur sugayo noloshee haddaad dhaafto maanto dhismahaagu sii jiro dhurwaagiyo iyo xaaskuna hilbahaaga kala dhilan ood joogto dhowr waa dhiimi weedhahaygo dhugo waa dardaarane dhaqankaa ha goyno dhaqankaa ha goyno ha ka tegin dharkaagii diinteenna sharafta leh dhidibkaagii weeye dheeliyaanay kaa noqon dhaldhalaalka gaaliyo hana qaadan dhalanteed gooraan siiba dheerayn u soo noqo dhulkeennoo habaashaan dhex aaliyo soo dheeho iilkii andhaayahaygoow dhab u jiifa luxudkee duco aan dhammaan baan kuu si dhaaminayoon kaaga buuxshe dhiilkee ifka dhera ku joogoo dhimbiilaha jixiimiyo ha u soo dhowaan naar aad bay u mahadsan tahay hal abuuradda layla cali faarax oo maansadaasi inala socodsiinaysay dhinaca kalena laki aadan yuusuf oo dhaan wadda ama aroor ama reerka biyo u raadisay ayaa waxay maqashay in cabdi oo ay sheeko wadaag ahaayeen uu tahriibay hase ahaatee way u garaabaysaa in uu tahriibo iyada oo leh aniga laftayda ayaa ka daba tahriibaya tolow maxaa ku kallifaya dhammaan wiilal iyo dumar weriyaha dhex joogee ka dhuraaya maansada salaan baan u dhigayaa weligay dhaclayd iyo dhumucdeeda maansada dheeldheel ma tiriyee dhadhan baan u yeelaa dhereg iyo adduun iyo dheef kuma badeesho magacdhaan ma bixiyo kama dhaafa guudkee dhulkaygiiyo dadkaygiiyo dhiigayga oo idil hadday dhiila gaadhiyo markay dheel ciyaaraan ayuunbaan dhex boodaa ku dheeraanba maayo dham dhaan baan wadaa aan meel dheer ka keeno aan dharaaro soo waday habeengeli dhexaadana aan lasii dhutinaya iga keena dhiganaha runta aan ku dhaafee dhame cali ileeyow cabdigaa dhaqaaqee badda dhumucda weyn liyo mawjaduhu ku dheeleen waan kaa dhammaan duni kala soo dhex baxayoo ragba aan ka dhuunyaday een dhowran jiray abid dhowr saniyo dheeraad ayaan dheeg daraaddii qorax iyo hadh iyo dheged jacaylkiisa dhumucda leh u dhex jiifikaynto dhurwaayada gurdami iyo dhidar iidho dhidar ii dhawaaqeen daaxaansad iyo samir ka dhaadhiciya maankoo aan u dhuubtay awgii isna imaba dhaamina sideeduu dhirbaaxada caashiqu ku dhaafee dhaqaaluu la ciilaa waalidkii isaga dhalay markuy markuu dhaafay goortuu dhiganayay barashada ayay dhamac ka iibsheen orodoo dhaqaaqoo iska dhereg amaba dhimo ayay ugu dhawaaqeen markuu yidhi dhulkaygaan shaqo dhowra oo wacan dhawaanahan ka helayaa garoo dhoomihiisii waxaa dhaawac uga furay nin dhergoo dhulkaba cunay faylkiisii dhaafdhaaf mid yaroon aqoon dhigan imtixaanka uga dhuri dheegniyo tab dhimashada maankiisa dhugayoo go-aan gaa dhibaataa dhabadaa tahriibtiiyo inuu maro dhulkaa idil badda dhumucda weyn iyo inuu dhoomahaa galo dhuguciyo darxumadiyo dhuunigaa u geeyee cidnayay ka dhiidhiyin markuu dhimasho gaadhee hala dhigo warkiisoo hala dhaafo dood ah anna goorahaa dhow haddaan iilka lay dhigin dheeg meeshii uu maray mar kastaba ha noqotee waan usii dhutinayaa hadal iyo dhammaantii waxaan dhagida kaga baxay dhalintii dhaqaaqdoo dhalandhool dhul dheer iyo aakhiro u dholoshee dhowrkaa midhee hadhay ee iyaguna dheelmaday sidee sidee loogu dhegayaa iyuu dhimanin ubaxiyo waan gartay haddii laki ay tidhi cabdi sheeko wadaag baan ahayn haatan waxaa soo baxday hodan axmed maxamuud oo tidhi dee waxbaaba naga dhexeeyey cabdiyo hee anaana weliba ku eedhi tahriib hooyadii dhuudi bay markaa farriinu diray maansadan soo socota ayayna waxay ku sharxaysaa waxyaabihii ku kallifay inay cabdi ku tiraahdo tahriib dhammaantood abwaanada maansada dhidbaayiyo dhudi hooyadaydii cabdi wiilka dhuuxiyo dhiigayga raacow dhammidiin salaan wacan haddaan soo yar dhaadhaco waad wada dhur sugayseen maxaa cabdi dhaqaajiye dhex muquurshaha dhisaha geerida la dhowrtee hooyaheega dhudiyey ilmadaada dhibiqli dhiilo igaga culuso amba way dhibaysaa xaajada ku dhuratee arrin aada u dhumuc weyn aan kaga dhawaajee in yar maqalka ii dhaaf wiilkaagii dheegee geygani ka dheelmaday anoo dhowr sanaa idhi cabdiyow dhaqaaqo dul shisheeye aado adduun dooro soo dhuro kor haddaan dhulkeennii dhaxalaa baleeyayo hanti dhaanta kuu ool kol haddaan dhulkeennii dhaqashada gamaankiyo geelna kuuba dhoobnayn kol haddaan dhulkeennii cilmigaad ka dhigatana waxba aad ku dheefayn kol haddaan dhulkeennii xilo laysku dhaarshaa waxba aanay dhalinayn dhenmaar kol gaadho kolkaad sooba dhididana kol dhulkeenna soo gaadh aynu reerka dhisanno dheefsanna jacaylkii muddo soo dhisnaayee dhanka kalena dhudiyey wadka lama dibdhigayee rabbigeen ha dhowro idilkood ha nabad dhigo adiguna dhankaagani qalbi dabaca dhaafoo dhexda giiji hooyoy aad bay u mahadsan tahay hodan axmed maxamuud oo maansadaasi inala socodsiinaysay umul khayr xaashi daa'uud ayaa iyaduna leh cabdi laftiisa ayaan jawaab ka hayaa waaw tolo muxuu soo sheegayaa sidoo kalena umul khayr ayaa su'aalo kala duwan hor dhigaysa mid ka mid a hal abuuradii silsiladan bilowgeeda maansada soo tiriyey iyada oo leh bal soo furdaami wuxuu yidhi dhibanihii dhammahaada soo faray dhudi hooyadayay tii layga dheegee kuwa dhiiga qaadiya xiska lagu dhex beeraay dhabarkaadii saartee dhamma iigu heesta iyo dhuunigaad ka soontee dartay uga dhaqaaqdi iyo horaadkii aan dhaadhiye ma hilmaamin dheegaad dhaxantayga saartee inaan kaa dhaqaaqo tahriib dheefa doontii waxa keenay dhaawaca dhagarqabaha jaan ee abtirsiin ku dhaatee dhulkaygii ka taliyiyo dhoohane dadkayga hidahoodii dhaafee ka dhaqaaqay diintiyo kuwa duunye dhaafee siigadu ku dhabatee dhuunigoodu qaad yahay waxa keenay dhaawaca qurbajoogga dhaladkee bulshadaydu dheeftiiya u horeysay dhiigee dhexyar loo aroosee magaciisu dheer yahay hooyaday dhammaysay meelna kuguma dhaafo qadar lagama dhuuntee dhaayahaagu yey qoyin ilmadu yaanay dhibig oo dhan wadka waan u dhalanee afartaa dhambaaliyo dhibanaha warkiisii dhama caliileeyow dhaar baan ku mariyee kaligii dhilowyahan dhulka mayska taagaa dhunkaal la quutaa magasiin la dheeftoo dhuuniga la mariyaa sakaraad madhaantiyo dheeliyo ciyaarba dhulka aynu falan oo dhaka kale aan keenno aan tahriibka dhaafnaad dhawaaq noogu sheegtee soo dhowee tusaalaha haddii umulkhayr ayana fariin ka soo qaaday cabdi sidoo kalena su-aalo kala duwan weydiisay hal abuurkii maansadan bilowgeedii maansooyinka soo tiriyey ee cali haatanna mustafe maxamed cabdi ayaa isna wuxuu sawir bal ka bixinaya wuxuu leeyahay anna waxaan ka mid ahaa dadkii dee qofku waad og tahay oo markuu doon ama gargaar u baahan yahay dhinacyo kala duwan ayuu taageero iyo fariimo iyo waxu soo dhiibtaa mustafe maxamed cabdi laftigiis wuxuu leeyahay anna fariin baan cabdi ka sidaa marka bal wuxuu marka hore sawir ka bixinayaa badda iyo duruufta iyo waayaha ay ku sugan yihiin dhallinyaradan tahriibtay caliyow mirtii dhexe anigoo dhakooliyo udhexeeyo soo jeed sow xalay dhawaaq iyo maan maqal cod dheer oo dhiiliyo walaac badan sow dhuranka buuq iyo qaylada dhacaysee dhegtu ay dareentiyo dhanka jabaqdu iga tahay uma sii dheg raaricin naftu dheelalowgii sow inaan dhadhabay iyo dhab inuu warkani yahay kuma daalin dhugashada dhaqso sow intaan kacay dharkamaan haleelina kuma qaadan dhinacoo ku dhowow ismaan odhan codkan dhiifta kulule laysdhaafsanayo dhacdadani waxay tahay markii aan u dhabagalay show dhawaaqa ii baxay waa eraya dhiif loo dhex maraayo wiilkiyo baddii dhuuxaweynayd cabdi oo dharbaaxada mawjadaa la dhacayaa dhabanaaniyeen oo dhakafaarsan baa yidhi badda dhuuxa weyn laay allihii ku dhigay ee kaa dhaanshay biyahee dhulka kaa beddelay baan kugu dhaarshay haydilin adigaan dhexdaada iyo dhuuntaada joogaa dhowrtiyo dugaaggaa igu soo dhaqaaqee dhiigayga uriyiyo duulkan adiga kugu dhaqan may dhaafin karaysaa baddoo hadalka dhayalka ah ku dhaliilaysaa tidhi dhoohanow warliidaa dhalanteed riyo abaad weli sii dhex joogtaa dhaaya arag la-aantiyo dhagahaagan awdani waa waxaa dhulkaagii uga soo dhaqaaqdo naf baad dhowraysaa weli kuu dhammaatay maantee dhinacyada bal eeg eeg dhugashada ku laba celi dhalanteed madow iyo hir ku dhaaban mooye dhira inay ku yaalaan bal dhawaaq xigaalkaa inay kugu dhow yihiin ay ka kaa dhex saaraan ma og tahay dhanxiirow inta dhalin sidaada dhoof soo tahriibee dhayal socodka halistaa ku dhammaaday meeshani ma og tahay ma og tahay dhagoolow inta gabadh dhabeel iyo geesi dhiiran igu maqan imisaan dhuglaawow dhowrayaal malaayiin kumanaan dhigaaga dhabbahaasi eedoo dhug ka siiyay dhulkaa dheer erkaa dheer maxaad dhowri waa sale maxaad eegi waa dhabe dhibatay maxaad sugi cabdi wuu isdhaafoo dhagihiisa hadalkani uma dhaadhacaaye wuxuu sii dhul sugayaa dhaqdhaqaaq u hiiloo xal buu dhowrayaa weli dhibashada ka baatiya wuxuu yidhi dhib badanaa baddan yaa dhammayn karaa biyaheeda yaa dhura talow hooyaday dhool iyo aabbahay dheeg aan dhibaatadayda iyo dhimashada wargeliye yaa dhambaal xambaariyo dhawaqlaliyo haysto oo ii dhiiba telefoon waxay tidhi badii dhugo dhagalaawano casow maanta dhaaftay noloshii saacadihiina kaa dhaca dibna looma dhigi karo way kuu dhammaatee dhab waaminkeeda cabdi dhogorjad ciilkii murugaa dhammayso sida dhuxul madooba tala way ka dhabaqdo dhaayuhu ilmada qube dhabtii hooyadiisiyo nimcadu dhex joogiya dheregiya ladaantii xusuusaha ku dheera dhabu erag xaqiiqada isagoo dhurmaayo dhilo isagoo dhurmaayuu dhilo oyga quustaa dhowr erag kusii yidhi dhubcay hooyadeeyey intay aabahayow ifka waan ka dheelmaday aakhirana waxmaan dhigan aada u mahadsan yahay mustafe maxamed cabdi oo maansadaasi inala socodsiinayay toddobaadkan waxaad moodaa in hablihii hal abuurka ahaa ay isugu soo habarwacdeen silsiladda idris makiinad dooxjoog oo ku sugan dalka sweden magacaasaaba aad ii dilay waa idris makiinad dooxjoog waxaan sidhi magacyada soomaalida inta badan waxaa laga dhex heli jiray maxamed axmed siciid laakiin isagu magacyo dhif iyo naadira ayuuba la baxay hal abuurkaasi aad baan kuu salaamayaa idrisow wuxuu ka sheekaynayaa waayaha badda isaga oo leh dhibta dhallinyarada badda soo gelisay ma aha dhoof oo keliya laakiin aynu raadinno halka sartu ka qudhantay cowfaydan dheeshee isla dhabida tumato dhaqanaysa laabtee dhilanaysa baalkee dhiiqdhiiqda hayso afka dhuuban taagtaay ma og tahay dharaarahan dhiilaan qabaayo dhiifoon la-aanshuhu qalbidhuuri weeyo baddan hoos u dheeree dheeftaad u taallee adka dhuuryo gurato caydiga ka dhurataa marka aan dhugtaayee dhaayuhu qabtaan baa walwal igu dhashaayoon murugada dhex qaada dhacdo aanan arag baadha ka faadhi geliso muuqaal dhugmaabaan inta aan ku dheegago waxa aan ka dheehdaa doondheeliyeyso dheegga isu taagto sii dhaadhaceedana dhanku sii libdhaayoo dhallinyaradii saarayd sida dhagax u shiido inta laysku dhaadhegay naqa soo dhufsanayo madax soo dhublayntiyo dhafandhaaf celceliskii biyihii dhanaana khasab dharagtan dhaafoo dhimashada casuuntana in si laysu dhaamiyo xalka soo dhammaado geeri isu dhiibo naftu sii dhibayso wadku dhiiranaanshaha tarab tarab u dhigayo dhagahayga maqalkuna codka ay dhagaystaan dabayaaqadii dhudi dhihid hooyo yeermadu leedahay dhallaankiyo dhasha iyo badbaadsho dadku wada dhasiigeen intaniguma dhaaftee dhirka luunku daaqiyo gunta iyo dhadhaabaha xaynjeex dhalaayo micida isla dhacayoo sii dhaaranaysaa adhaxda iyo dhuuntiyo dhabannada cantuugoo dhudhun goondulyaaliyo dhiinbay wirwirayo dhiig bayga muuqdee shimbirahan dhawaaqee dhinaca iga joogee isu soo dhowaadow kolka uu midkiin dhaxo ama uu dhintee baxo horta maysu dholashaan hohay dhamacsanaaya baddu dhaxan qabooba maanyadu dharbaaxada dhabanaanin mawjiyo isu dhigasho xeeliyo wahay dhagar kharaara hablihii dhabeeshoo ugubiyo dhaqmaadliyo maxay wiildhigaygoon dhalashada wadaagno hadh iyo hargaysiyo dhuxun iyo afgooyiyo dhooblay ka kici timay rajadooda dhicisoo dhunjisoon dib loo arag horumadaa dhisaalaya aan u laabto dhoygoo dhud kaleeto aan xidho anigoon dhaliil dirin qofna aan dhaleecayn libta dhoof ma keenee fikir kale ma dhalinaa dhaka kale ma keennaa cali uu dhambaalkii dhalandhool ku sheegee maansada ku soo dhigay aan horu dhaqaajee dhallinyarada maantaay dheecaanka hoosiyo haddaan mililka loo dhicin ma bogsoodo dhaawaca dusha laga dhayaayoon laga dhiijin malaxdoo dhusuq laga ilaynayn dhallinyarada maantaay dhaad nabar ku yaallaa dhutin laga fishaayo marmar bay dhalookhadu qof dhabiib ka yeeshaa innagana dhibaatadana yuhuun dhantaashee iyo diilo dheefsiga sama lagu dhursugilaa ku dhabiijo noqotee sida dhogorta heertee dhulka hooyo taallo aan la dhowran karin oo laga suudal dhoofaa sababtay ka dhalataa hiddaha dhigaalkiyo waa dhaxal awoowo bulshadani ku dhoodiga dhaantada ku tumato qarni dhaaxa sidashada facba jiil u dhiibee dhabta ma istusnaayo dhaqankaas ma tuuraa fal baa guusha dhaliyo kudhacbaa horseedee ma ku dhiiranaayo ma isdhalan rognaayo ma kacdoon dhaqaaqnaa dhisme dowladeed qaran reernimo dhunkaal oo loo dhiidhi yeelaa dhabbadeeda xiratee mawdhidi basiibnaa aad buu mahadsan yahay idris makiinad dooxjoog inkasta oo dhallinyarada qaarkood ay tahriibu joog yihiin haddana qaar dhulkooda ku qanacsan ayaa jira sida mustafe cabdulaahi xirsi oo ku magac dheer muskalay cabdi iyo dhiggiisow afar baa dhagxumo iyo dhawaaqaan habboonayn dhiilaha ku korisa dhudi hooyadaa iyo diintaan ku dhalan iyo dhaqankii iyo afkii iyo ciidiyo dhulkeennii inkastoon dharaaruhu haddii ay dhammaadaan ruuxna aanu dhaafayn dhimashana xal loo hayn barbaar dhaadi weydaa iyagu waa dhibanayaal haddaad dhimato wow ciil haddaad dhoofto wow ceeb aniguba dhulkaygaan dhibla-aan ku joogaa dhinacyada hargeysaan dhaayaha ku doojaa dhalanteedku ima hodo anoo dhayda geel iyo dhafaruurta helaye ma wax loo dhigaa jira xididada isdhaafee wadnaha dhiigga siiyuu dhulka hooyo koriyo dhaxalkaygii weeyaan aad buu mahadsan yahay mustafe cabdulaahi xirse oo maansadaa si aadka u gaaban inoo soo tiriyey wuxuu ku nool yahay gobolka texas ee dalkan maraykanka dhegaystayaal intaas waxaa naga eeg barnaamijkeennii hibada iyo hal abuurka gaar ahaan silsiladii dhalanteed haddii aad jeceshahay inaad ka qayb qaadato silsiladan fariimahaaga waxaad noogu soo diri kartaa somali at v o a news dot com maansooyin kala duwan ayaa dabcanna soo gaadhay intanna waa intii aan ka soo xullay dabcan maansooyin kale oo wanaagsanna way jireen laakiin siday u kala horeeyaan u kala wanaagsan yihiin ama ay ula jaan qaadaan silsiladda ayaan u kala xulanaa inta badanna waxaan ka codsanaynaa dadka hal abuurka ah ee maansooyinka soo tirinaya in ay sheekada marka hore fahmaan marka sheekada haatan waxay taagan tahay wiil tahriibay baddii buu joogaa wejiga labaad ee humaaga la doonayo in lagu sawiro silsiladda ama gabayada kala duwan bal wiilka dhallinyarada ah ee bad ku dhex jira halka uu dhaqaaqi karo marka waxaan doonaynaa in curin ay la yimaadaan dadka hal abuurka ah oo silsiladdu aanay noqonin wax hal meel taagan laakiin sheeko taxana ah ayay noqon doontaa haddii rabbi idmo dhegaystayaal intaasna waxaa naga eeg barnaamijkeenna hibada iyo hal abuurka tan iyo intaynu barnaamijkaas la mid ku kulmayno waxaan kaga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiise leh
aad ayuu mahadsan yahay ismaaciil xuseen farjar iyo barnaamijka hibada iyo hal abuurka intaas haddaan ku dhaafno heystii dabacsaneed ee goor dhoweedan qadarka idinka maqashiinin ee fanaanka da'da yar cawaale aadan markana kusoo dhowaada
ushiyo markan amarkaba dhammaanaheed kugu idheen keli ayniga kaa ishaartay bal maxaad ibjiloo labaabusho irdha kuugu wacan anoon kugu gafin ololkiyo maxaa keenay maxaa keenay afkumada ushiyo markan amarkaba dhammaanaheed kugu idheen keli ayniga kaa ishaartay bal maxaad ibjiloo labaabusho irdho kuugu wacan anoon kugu gafin ololkiyo maxaa keenay maxaa keenay afxumada caddiyaanismo ka aarsan laa ayahaa dambiyo rajaneegaya eed waxaad fashayna ubadkan dhallaan ku bilaawaya caqli iyo dulqaad ilaah ii dhashan ugu arxamaa caddiyaanismo ka aarsan laa ayahaa dambiyo rajaneegaya eed waxaad fashayna ubadkan dhallaan ku bilaawaya
cawaale aadan wuxuu gebagaboyay idaacaddayadii duhurnimo caasha cuudiyanoo ismaaciil xuseen farjara iyo maxamed cabdi sandheere oo dhinaca farsamada ayaa idinla socodsiinayay tan iyo intayn afarta kulmayno waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiise leh
ujeediyo siduu uurkaygu rabo alla waa ogye aadmigu marnaba ma abbaari karo qofba aragtidii haddii loo akhriyo waa ayaan dareen
This program has come to you from the Voice of America, Washington.